waajibkoodii soo gutay shaqo badan soo qabtay wixii dadka lagu halaagayay soo qabta baalaha halkaa yaalla oo hadda guruubo iyo hadda guruubo iyo baaba ku qoran yaasmiin gruub iyo astuura iyo maxaan ku idhaahdaa waa guruubo guruubadii islaamiga ka jiray baa xagga ka jira dadka lagu laynayaa maalintii dhowla saddex boqol oo qof baa lagu qaadaya oo la soo dilaya saddexdaas waxa ay laynayaan ma oga inay dad yihiin waxa ay laynayaan waa dad qof kastana haddee qofkii dad laayey dad lay lama odhan dadku diintay doonaan ha haysteen midow ha ahaadeen caddaan ha ahaadeen dad lay laguma odhan cid kuu bannaysana ma jirto waxaa ku jira qalab ciidan baa ku jira